baa mahad leh oo sababay meeshaan maanta inaynu maarata isugu nibaadno meeshaan oo ujeeddada aynu u nib ay ahayd daahfurka xafiiska wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska puntland ee xafiiska degmada buurtille Eh, hadalka badin mayo waa xilli ramadaana waktiguna waa dheer yahay Eh, waxaan u mahad celinayaa ilaahay baa mahad leh maryan wasiirad maryan oo ah wasiiradda aan odhan karo waa wasiirad garanka dha shaqada shaqada gaylankeeda iyo shaqadu meeshay ku habboon tahay waa wasiiradda daadejisay intaas oo sano oo puntland soo dhisnayd